أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastooo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan diiradda jimcaha toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonnaa arrimaha la xidhiira dowladda maraykanka si guud siyaasadda maraykanka ee caalamka ayaan aad u falanqayn doonnaa sidoo kale waxaan wax ka eegi doonnaa faragelinta maraykanka ee soomaaliya ku wajahan barnaamijkan waxaa marti ku ah oo wakhtigiisa qayb naga siiyey falanqeeyaha suldaan maxamed garyare oo ah siyaasi u dhumbuleela arrimaha soomaaliya aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka diiradda jimcaha ayaan toos u gudageli doonnaa dowladda maraykanka wixii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday daaraha mataanaha ahaa ee dalkaasi iyo qaybo kale oo waddanka ka mid ah waxa ay aad ugu jabtay dunida iyadoo siyaasad ahaan iyo militari ahaanba u fashilantay waxaana ciidda afka u daray jihaadiyiinta caalamka ka jihaadaya kuwaasi oo maraykanku ku qasbay in meelo ka mid ah dunida uu isaga baxo iminkana uu si rasmi ah kaga huleelayo dalalka afghanistan soomaaliya iyo ciraaq muddadii maraykanka uu ku caweynayay dunida waxa uu isku dayay in dimuqraadiyadda uu ku fidiyo inkastoo dowlado badan oo xukaam carbeed iyo kuwo kale ay ka mid yihiinba maamulkiisa ay hoostagayeen halkaasna uu ka maamulayay siyaasad ahaan iminka maraykanka waxaa la tartamaya dowladaha shiinaha iyo ruushka oo isku dayaya in dowladihii maraykanka ku xirnaa ay iyagu si toosa cilaaqaad ula samaystaan meelaha ugu badan ee lagu loolamayana waxaa ka mid ah qaaradda afrika haddaba dowladda maraykanka maxay tahay siyaasaddeeda maxay ku qotontaa arrimahaasi iyo kuwo kale ayaan qaybta hore ee barnaamijka diiradda jimcaha aad ugu faaqidi doonnaa toddobaadka xigana maraykanka iyo arrimihiisa soomaaliya ayaan barnaamijka ku jeexjeexi doonnaa insha allah waxaan marka hore soo dhaweynayaa suldaan maxamed garyare suldaane marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu nooga waran bal dowladda maraykanka maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد alle subxaana watacaala mahadleen lagu malaysan nimcooyin badan la soo koobi karin ilaahayna hanaga dhigo kuwa ku shukriyan ku kufriyin waana salaamayaa bahda warbaahinta islaamiga ah alfurqaan iyo howlwadanadaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan eego taariikhdii dalka maraykanka runtii waa taariikh dheer maxaa marxalada kala duwan lasoo martay dhulka maanta loo yaqaan maraykanka ama america oo ay degan yihiin dad ah native american ama waxa la yihahdo dad asali ah reer guri oo iyagu dhulka deganaa ayaa waxaa taarikhda xustaa in shan iyo toban kun oo sano ciise horta caleyhi salaam ay maaragtay ay deganaayeen dadkaas dhaqna lahaayeen nidaamyan lahayn laakiin nidaamkaas wuxuu meesha ka baxay baa laleeyahay qarnigii shan iyo tobnaad ee milaadiga markii ay tageen nimankii badmareedan lahaa ee dhul boobka ah reer galbeedka oo ku jiray americo fasbuch oo talyaani ahaa iyo christopher colombus oo isaga kala dameeyey magaca maantay loo yaqaan dal qaaradaas iyo deegaankaasna loogu macdaray america fasbuch ninkii talyaaniga ayna maaragtay gumaysteen dad badan oo yurubiyana ma aha dadkii u horreeyay ee gaara qaaradaas sababtoo ah taarikhda waxay xuseysaa prehistoric taarikhda aan qornayn in jabaan ku gaaray in shiinuhu gaaray in maaragtay africa dalalkii muslimiinta ah ee galbeedka africa boqortooyadii songay ee nimankii masooyinka mase ciise iyo mase muuse ay u direen iyaguna xilli abaare ka dhacday laba kun oo markab oo ay halkaa gaarsiiyeen deeq maadaama xiliga islaamku caalamka haystay dhaqaalana gacanta ku hayay sababtoo qofka maamulka ayayaa dhaqaalaha sii dareeya ayaa la yihahdaa marka taariikhda laga hadlayo isbedelada siyaasadda marka gumaysigii tegay ee yurubiyanka ah oo garagalbeedka ahaa oo ingiriiska iyo jarmalka iyo faransiiska iyo sbaanish iyo maaragtay bortugiis waxay halkaa ka sameeyeen maaragtay noocyo qaab dowliya oo iyagu ay awoodii iyo la wareegeen magaciiba magacyadiina iyagu ay isugu yeereen oo deegaanka ay ka dhigeen deegaan iyagu ay qabsadeen oo ay tirtiraadadkii ka horreeyey maaragtay marka dadku berigaama badnayn oo waxaa deegaanada ku noolaa baa layihahda aduu kun qarnigii sideetanaad oo kale laba milyan iyo bar waa markaan ka hadlaya dalka maraykanka kama hadlaya qaaradda inteeda kale oo aan ujeedadu ahayd inaan ka jawaabo su-aasha ah muxuu maraykan yahay ama maraykan maxaa la ohan karaa marka dagaalo badan baa dhacay markii ay gumaysi ingiriiska oo u badnaa meelaha xoog ku haystay oo waxa layihahda dominion ama saldanooyin uu ka sameeyey meelahaas oo ay dalka hadda maraykanka layihahda u badnaayeen iyagu intii kale fafi kale dadka kalena iyagu ay maaragtay suuliyeen qawaaniin iyo sharci layihahdo melton melting bot oo ah qofku dhaqan kasta ha hado af kasta ha ku hadlo waa inuu ku hadlaa ingiriiska oo halkaa dadkii ay ku sanduleeyeen iyaga laftigooda maaragtay waxaa jira dagaalo badan oo soo maray koonfurta iyo galbeedka waxaan leeyahay waqooyiga iyo iyo koonfurta dagaal ku saleysnaa maaragtay deegaano iyo maaragtay waxaa layihahdo xulafaysigii waxaa layihahdo ay samaysteen oo ahaa confederationkii oo ahaa saddex iyo toban confederation markii dambana ay isugu yimaadeen maaragtay waxaa layihahda united states qarnigii sideed sagaal iyo tobnaad bartamiis kun iyo sideed iyo boqol iyo maaragtay xoogaagii marka waxay samaysteen waxa layihahdo new constitution ama dastuur cusub oo runtii aada u malayso in ay isku khilaafsanayeen oo nicol abraham nicol ay dhahaan wuxuu ka mid yahay father fathers of founding aabayaasha maaragtay ama founding fathers aabayaashii asaasayaasha ayaa wuxuu ku doodayay dadka inaan la kala saarin oo madow iyo cadaan iyo hisbaanig iyo dadkan timaa laatiinka loo kala saarin laakiin niman badan oo ku jira nin alexander hamilton isna wuxuu qabay in sharciyo gaara loo sameeyo dadka aan ahayn aryanka timaha buluuga oo indhaha buluuga timaha cas timaha maarata cadaan lahayn marka waa laga adkaa sababta waxaa la hordhigay argumenti ama dood ah haddii iminka aynu dadka madow goonino saarno waxaa dhici karta dadka cadaankaana in lasii kala saaro oo inagu hadhow aynu sii kala baxno waana wax mid imaanaysa sababta kulamada qolos qaybiso kulama maarata iyadoo ay sii kala maarata fogaato marka kun iyo sideed boqol iyo lixdankiiba waxaa loo doortay ninka layado abraham lincoln oo la rumaysay inuu dadka yuhuudda asalkiisu ah nin maskax badan ah marka loo eego nolosha kun iyo sideed boqol lixdankii ayuuna noqday maaragtay madaxweyne dalka waan raggii baabiyey wixii loodhan jiray nidaamkii ama cutubkii slaveriga ama gumaysiga meelihii koonfurtan dadka lagu shaqayn jirana wuu baabaashay wuxuuna ka sameeyey maaragtay union force oo ah in maar dadku ay xor yihiin oo dadku ay shaqaystaan dadka madoobi suuqan ay galaan walow aan weli qaabka siyaasadda ah in la doorto waxaa layihahdo political civic rightska in la doorto iyo inay wax doortaan aan weli markaa loo ogola laakiin waa xoreeyey oo waxay dheen waa degi kartaan xoolaha kamid yihiin saasaan lagu baabaashay meelo badan oo yurubana waa laga baabaashay runtii oo mashruucaasi xilibaa loogu talagalay aduu markaa qawaaniin badan oo ay dhahaan fourteen amendment iyo maaragta waxaa layihahda separation of voting iyo in maaragtay buur waytiska iyo aduu qawaaniin badan bay samaysteen oo ay dadka ku nidaaminayaan oo xuquuq badan ay ku siinayn dadka cad laakiin aan ahayn doqonnimo garabti oo aan la fahmi karin marka america asal ahaan waa dal caynkaas ah kuna dhisan madaxyo dad dhiigood sababtoo ah dadkii meesha ku noolaa ee loogu tagay ee westbark beber dadkii ree indianka cascasaana waa la baabaashay meelo badan inkastoo ay conservation iyo siyaarayaal loo sameeyey haddana siyaasaddii iyo iyo magacii iyo taariikhda ay ku lahayn maraykanka waa laga baabaashay oo maantii looma aqoonsana inay yihiin oo luuqadii waa la baabaashay oo hadday diimo kala haysteen dalka diimahaas haddaan ognahay islaamka oo qeyb ka ah maaragtay diinta nasaarada qeybtan yuhuudda wax caynkaas ayaa marka hadda gacanta ku hay marka america oo dal noocaasa waa noo maalisan dhul la boobay oo ninkii kusoo hormaray iyo ninkii shalay yimi ay wada leeyihiin weeye walow ay sardareeyaan nimankan angalo saxonka layihahdo oo mara ingiriiska iyo qaabkaas gacankaas ku xiranay yurubta waqooyi ilaa jasiiradaha ingiriiska marka america inay saa tahay in loo fahmo weeye dal la kala leeyahna ma aha waa dal maaragta ay ninka yimaada oo wuxuu doono ka qabsan karo ama wuxuu doono ka heli karo laakiin nidaamku ay qolo gaara maamusho oo ay gacanta ku hayso waagaag waa mahadsantahay suldaane een laba xisbi ayaa aalaba maraykanka ku tartama oo kale ah jamhuuriga iyo dimuqraadiga maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdooda waa run maraykanku wuxuu leeyahy laba xisbi oo saydareeya malaha maraykanka waa markaad reformer british colonial meel la oran jiray oo ama bost colonialkii ingiriisku meelaha xukumo dhan caalamka labada xisbiya ka jira sababta waa wax laga soo minguuriyey laga dhaxlay siyaasadda ingiriiska boqortooyada ingiriiska caalam gumaysatay marka labada xisbi kastana waxay u qeybsan yihiin badanaa way jiraan xisbiya yar garabka midig oo fog iyo garabka bidixo fog oo badanaa garabka midig ama waxaa la yidhaha conservativeka muxaafadka ama republicanka wixii doon lagu yaray waa garab fog oo ah dhaqankii dadkii hore oo dalka haystay kabacdi waxaa ka dab kacaankii maraykanka iyo kii fariiska ee kun iyo todoba boqol iyo sagaashanaadkii waxaa dib u bilowday xisbiyo layihahdo dimuqratic ama liberaal ama xisbiga shaqaalaha oo iyagu garabka bidix ee dhexe ah oo iyagu ku doo dadka inuu siman yahay proletariatka dadka shaqaalaha iyo dadka bushwaashiga bulshwaasiintahay ay wada midna uu haysto xoog iyo baawrki midna uu hantida haysto marka ay leeyihiin xuquuq siman marka labadaa garab baa yurub garabka midiga fog oo conservative muxaafad ah wixii doon lagu yaro iyo garabka shaqaalaha oo isna ah garab liberaal iyo isbedel iyo dadku inay simayo caynkaas qaba marka labadaa xisbi waa western political heritage wax layihahdo dhaxaltooyada siyaasadeed ee reer galbeedka ayay ka turjumaan oo midnaba ba ka qabsadaa siyaasadahana waa ku kala duwan yihin inkastoo layihahdo waayada dambe maadaama meesha ka baxday siyaasadii ahayd ama nidaamkii ahaa shuuciyadu siyaasadahoodii waxay smalayahda political stolen tuugnimo siyaasadeed ayay ku kaceen oo aragti ay qabeen garabka midig ama aragti ay qabeen garabka bidax ayaa labada garabba ay runtii ay kala qaataan oo waxaad u malaysaa inay hadda wixii ummadda lagu kicinayo ama lagu gelayo maaragtay doorashooyinka iyo kambeynka in dadka loo sheego oo waxay ku shaqeeyaan waxa dadku rabo oo waa aragtida mikafeli manaha nicola mikafeli ee talyaaniga ay qabay dadku waxay jecel yihiin lagu sheekeen si dadku ay ku raacaan ama ay ku doortaan oo ah dee nooc munaafaqnimo ah dabadeedna maartay aduu markaa danahaaga iyo aragtiyaada markaa fuli waa siyaasadaay ku shaqeeyaan way dhacdaa in inta badan ayan fulin wax ay dadka ku kiciyaan ama dadka ay kusoo manoverinka waxa layihahdo maaragtay doortuska siyaasaded markay sameynayaan ama bolitanta inayan badanaa fulin oo mid walba goorta uu ka dego waxaa dhici karta in lagu eedeeyo inuusan fulin political cambaynkiisa ama wuxuu ku galay maaragta doorashooyinka ama uu tartan kusoo galay inayan fulin ba badan tahay waxaana dalalka badan wa waa layaha pressure groups oo ganacsata ah iyaga danahooda badan laga shaqeeyaa iyagana maalgeliya axsaabta siyaasiga iyo siyaasiyiinta si ay dana u gaaraan marka iyaga waxay ku xoog badan yihiin mararka qaarkood siyaasiyiinta iyo ragga siyaasiyiinta u kambayn garaya marka waa in la fuliya marka labada xisbiga maraykanka oo jooga waana labada xisbiga u kalaysan labada garab mid walbana wixii markii dambe waxaana dhacda mar walba markii kan uu afar sano qabsado kan kale dadku waxay jecel isbedelka siyaasadeed oo waxaa laga yaabaa laba jeer hadduu soo baxo hal xisbi in ay dadku ku cajisaan oo isbedelada binaanku waa jecel yahay iyo hadda political issue cusub qaab siyaasadeedka cusub ee markaa uu qofku soo abuurayo oo dadka maskaxdooda iyo qalbigooda ku qorayo ballanqaadyo badan in wax ka bedelay dhaqaalihii amnigii maarata shaqadii siyaasadda dibadda waxyaala badan marka siyaasadda reer galbeedkuna maaha tan soomaalida qabiil iyo nin ku dhisan la jecel yahay waa interest waxaa laga yaabaa qoysku afarta qof ka kooban wiili gabadha iyo odaga iyo xaasku inay isku shaqsadhayn mid walbana u dantiisa union ururkiisa kooxda uu kamid yahay oo markaa noloshiisa ku xiran inuu maarata u codayo ama u siyaasadeeyo way dhici kartaa marka ahayn laakiin reer hebel baan ahayo reer hebel baan nin u ordaya oo waxba taray xoogaa nooca iyagu way gudbeenoo inahum yaclamu daa'im maxaadunya wey way nolosha yaqaaniin laakiin maaha inay qof iyo nin waxu taran iyo nin la magacayo ay u doortaan laakiin maxaad taraysaa maxaan helayaa maxaad nolosheeda ku saayanaysaa maxaad ummadda dad caynka u fikra weeye marka ummaddu ilaa halkaa gaadhana waxaad umalaysaa inayan dowlad igu bisanan ama dowlad ay noqon karin saa laaligeed baa labada xisbi uu maraykanku uu ka kooban yahay oo uu siyaasadda keligeedna maaha waa western politics baa caynkaas siyaasadda reer galbeedkana baa sidaa ku dhisa hagaag siyaasadda maraykanka ee dunida uu kula dhaqmayo maxay ku dhisan tahay suldaane waxaa jirta qarnigii sideed tobnaad markii ninkii la ohan jiray madaxweynihii maraykanka nin ohan jiray john monroe oo madaxweyne maraykan noqday ninkaas oo ku qasbay amerikadii kale ama koonfurta america in isbaanishka iyo faransiiska iyo bortugiiska ay ka xoroobaan oo ay noqdaan dowlado si uu awood ugu helo inuu america gacanta ku dhigo marka siyaasaddu ciyaaray waxay ahayd waxaa laohan jiray monroe doctrine taas waxay sheegaysay in yurub aan laga xukumay qeybo kamid a qaaradda maraykanka ama qaaradda america guud ahaan waqooyi waa ka xoroobeen ingiriis iska saareen dadka ingiriiska dowlad noqday dowlad bay sameeyey canada iyo iyo iyona gacanta ku dhigan iyagoo ahaa inta badan ingiriis marka wuxuu samey wa saan sheegaba monroe doctrine ahayd in sbaanishka iyo faransiiska iyo bortugiiska laga xoreeyo oo loo sameey iyagana dominions ama saldanoyin awood leh oo sida maraykanka ah maraykanka qeybta ingiriis ku hashay america maanta loo yaqaan iyo canada ku guuleystay dabeedna wuxuu samey waxa layihahdo american hegemony maraqtoojintii america ayuu gacanta ku dhigay americana awood la tartanta maraykanka ayaa laga waayay ama sbaanish ku hadlaan portugiis ama ingiriis markaasu wuxuu sameeyey laba siyaasadood arkayaado american one span iyo american grand strategy oo ah mid siyaasadeed iyo mid ciidan oo ah inuu saddex meelood uu taargetka saaro ama uu diirada saaro oo kale ah beriga fog oo jabaan iyo shiina iyo halkaas ay kasoo baxayeen imberadoradii jabaanku markaa xoog lahaydo intaa gacanta ku dhigtay iyo bari dhex oo ah meel gacanta ladood saxan banaan oon ciidi lahayn oo gacanta la wadagelin doono maadaama qarniga waxaa aada loo isticmaali jira dhuxusha dhuxuldhaxda tareenada iyo lagu aasisa warshadaha iyo maadaama qarninka ay noqon doonto petrol era ama qarnigii shidaalka deegaankana waxaa ku jira shidaal badan iyo yurub oo isna ay kasoo baxayeen kaysaradii yurubiyanka sida jarmalka iyo maarata faransiiska iyo meelo badan oo iyo ti maaragtay hangari iyo marka laba nooc xagga amniga ayuu ka baqayay waa bariga fog oo jabaan iyo xilamada indochina wadamo laisku yirahdo indho yarta ah tan yurubna wuxuu ka baxay kaysare kasoo baxa u dhaweyd dhaqanna kule oo dadka yurubiyanka iyo maraykanka isku dhaqanya inta badan ha ku kala duwanaan deegaanada iyo bariga dhexe oo ilaa iiraan ilaa dhulkan carab degan tahay oo dadkaas iska horjeyen oo markaa islaamka iyo dowladii islaamka ismaamka gacanta ku haysa marka labana dagaal buu ugu talga labana siyaasad inuu ku gacanta la maadaama isaga uusan kamid ahayn meelihii gumaystay caalamka uusan kamid ahayn maraykanku uusan ku jirin yurubiyankii waxaa gumaystay isagiiyo ruushkaba marka labadaas siyaasadood buu isticmaalay labadaas siyaasadoodna uu ku guuleystay oo yurubiyankii oo uu dhisay markii dambe dagaalkii labaad waxay u yaraan yurubiyan isku lahayeen oo isagoo gacanta ku qabay waa marshal banaankii oo dhaqaalihii siyaasadii iyo xooggiina ka dhisay ciidana keensaday jabaan oo isna uu jabiye oo isna ciidan geeyey marka siyaasadii markii dambe fulay ilaa qarnigan aynu imi ku jirno siiga ee horaantiisa qaar ka dameeyaan kii horena ay soo gabagaboobeen oo weli aada u marayso in ciidamadiisi ay meelaha qaarkood gacanta ku hayaan oo ay soo dareynayaan ayuu adeegsaday oo labadaas siyaasadood buu adeegsaday saasuuna ula dhaqmi jiray walow ay hadda u muuqato in labadaas siyaasadood waxyaalaha uu ku fashilmay ayaa marka labada aragtood baa shaqayn jiray labada aragtoyood bu marka ahayd meelna waxayd inuu dulaal ka noqdo oo uu shidaalka gacanta ku dhibo meelna uu ciidan geeyo si ugu bajiyo ugu maarata nuugo waxaan kaa celinayaa dal hebel iyo dal hebel marka ilaa bariga fog ilaa china ilaa taiwan ilaa labada kuuriya dagaaladooda ka qayb qaatay intaa ayuu maarata runtii siyaasadiisu ahayd waana siyaasad soo maarata heljamoni u ka dhigay caalamka inuu isagu muruqtoojin ku haysto muddadii ugu dambeysaba hagaag donald trump isaga oo aanan la filayn ayuu suldaani ku guulaystay xilka madaxtinimada ee dalka maraykanka maxaa ugu wacan guushiisii waa run waa jirtaa donald trump maaha nin maaha nin laha nin leh political career oo macnaha khasnada siyaasadeed oo ma ahay nin governor soo noqday ama xisbi ku tirsana lakin waxaa nin jeebla ah ama businessman ah oo waxaa la yidhahaa donald trump from hotel to white house baa la yidhaha hotel buu kasoo bilaabay white house-kana waa fadhiistay xafiiskii meesha ugu sareysay american politics ama siyaasadda maraykanka saaqid buu isku ahaa waxbarashada ku xun oo saddex toban jir buu kaga taskuulka aabihiisna wuxuu ku ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii jarmal ka guuray ee degay maraykanka waxaana la sheegaa shan iyo tan sano inuu sheegan jiray inuu yahay yuhuud oo uu nimanka layihahdo house tenantiga ama landlordska guryaha european maraykanka u badnaa yuhuuddahay inuu guryo kale kaga jiray shan iyo tan sano kadibna ay ogaadeen inuu yahay jarmal uusan ahayn maaragta donald trump marka ganacsadu ahaa ganacsi buu ku jiray nin ma ahayn siyaasada daneeya laakiin wuxuu ahaa nin babulista ah oo aragtiyo badan qabay oo weliba xagga ganacsiga iyo maaragtay inaan american source wax leedo ama ilaha dhaqaala maraykanka aan loo adeegsan meelo kale laakiin dadka maraykanka maadaama jeebla yahay ganacsada maraykanka iyo dadka maraykanka lagu naasnuujiyo aragtida weligu waa qabay oo kambeynadiisaad garanaysa ilaa laba kun shantii laba kun toddobaatanaadkii sideetanaadkii dad baa qaba inuu ahaa babulist xumbo istus ah laakiin maaha nin princible bu ahaa oo siyaasadii u fuliyay weliba carabta ku fuliyay in xoolahooda la dhuuqo lala dagaamo muslimiinta iyadoo muuqato horta runtii aan waxaan qabaa waxaan aaminsanahay ninkii ugu daacadsanaa oo kufaara oo maraykanka xukumay baa sababtoo ah ma ahayn munaafiq wuxuu aaminsanaa muslimka in lala noqdo in lala dagaalamo in maaragtay xoolahooda la dhaco meesha kuwa kale ay sidaa qabaan laakiin ay afka uun intay sida jiirkii ku qaninaan ay afka marinayaan maaragtay ku afuufayaan marka isagu munaafiq maaha laakiin kufaar cadow ah oo cadownimadiisa muujiyey meelo badan oo ayuu fashilay oo dad badan oo ay doqonimo garata siyaasiyiintii hore oo reer galbeedku ama yurubiyaanku ama maraykanku ay khaldeenna waa fashilay oo waxayihiin buu tusay dad badan oo shacabna waa ogaadeen waxa ay nimankani runtii aaminsan yihiin oo siday tahay qur-aanku noo sheegay baa meesha ka muuqata marka dhinacaynkaasu ahaa waxyaalaha uu ku guuleystay waxaa loo badinayaa waxaa badanaa reer galbeedku ay ku hadaaqaan ama dalalka muslimiinta ku beerlaxoosaan ama ay lacagaha ku baxshaan waxa la yihahdo female ama power ama women empowerment in awoodda la siiyo dumarka laakiin siyaasadaasi sax maaha waa been markii yurub la joogo wayna ka dagaalamaan in dumarku ay yurub xukumaan oo xafiiska ugu sareeya maraykanka oo ah world hegemony muruqtuujinta caalamka ninka ugu weyn in markiiba ay naaga xukunto way ka dagaalamaan oo haween uma ogola marka hillary clinton oo aada looga baqaya xisbiga dimuqraadiga inay u sharaxan tahay oo aada u fircooneed noqotana sol candidate kii ugu dambeeyey oo soo baxa ayaa loo marinayaa in maaragta ay ay sababto inuu soo baxo markii laga hadlayo siyaasadda qarsoon ee shadow politicska aan la cadayn karin laakiin waxyaalaha aan tuunsan anigu waa ka mid tahay meelo badanna waan ka akhriyey dad badan oo muxaliliin siyaasiyiin ah ama falanqeeyaha siyaasadda korfeeya siyaasadda mareykanku ah arrintaa way qabaan ama faaliyaal jaw ah waxaa kale oo loo malaynayaa ballanqaadyada uu sameeyey arrimaha gudaha oo ninka mareykanka in soomaaliya wax laga qabtay in soomaaliya la weeraray in soomaaliya siyaasadda lagu fuliyo maray ama dal ka baxsan america ninka shaqaalahay macno usame sababta canshuurtiisii baa lagu badanayaa maadaama lacagtiisa lacag dalku u badiyo foreign investmentiga maalgelin dibadaha u badiyo xagga ciidamada iyo xagga maaldagaalada iyo xagga oo canshuurtiisa loo adeegsado ama ciidankiisa dadkiisa loo adeegsado isagoo marka dambe uu dareemayo inuusan caalamka socon karo american passport ama warqadaha socdaalka mareykanka ay noqdaan khatar oo hadda aada looga caro oo de taarget yihin cid walba gaaliya muslima ay taarget u yihiin haddana waxaad u malaynaysaa inuu arrimahaasi dadka mareykanka oo lokaalka maxalliga siyaasadda aan qiimeyni ay jecel yihiin in arrimahooda laga dhigo wax guud oo lokaal ah maxalli ah meesha awoodda la saarayo siyaasad dibadda marka taasina way dhici karta waa arrin saddexaad labaad baa midda saddexaad waxay noqon kartaa toban sana ay haysteen xisbigan maaragtay dimuqraadigu ninkii madoobaaye ugu horreeyey wax madooba marka barack obama oo siyaasaddii bedelay ahayd wasba white anglo saxon protest maaragtay ahayd dadkan dhacacad ee anglo saxonka ee diinta protestantka haysta aaminsan inay dalka xukumaan oo xoogaa nin madooba soo galay oo aan diintiisa la hubin muslim abiisa laakiin isagoo iska dhexraac oon diin muslimna lagu sheegi karin diimaha ay nimankan sheeganayaan oo nasaaradan aan ahayn marka xataa siyaasadii ay bedeshay oo iyadana waxaad malaysaa halkaas in marka saddexda dhacdo iyo kuwo kale oo runtii aada u badan baa loo malaynaya inuu kusoo baxay maadaama hore uusan hayn nin siyaasi oo la yaqaan oo ahaa rogcadaa siyaasi ah ama siyaasadda mareykanka level kasta hate ama heer kasta hate aan kasoo qayb qaada marka arrimahaas ayay u badan tahay inuu kusoo baxay markii waxa laysu gegeeyey afar sano oo uu xilka hayay trump muxuu biday maraykanka oo uu u horseeday afar sano ayuu maraykanka haystay waa sax waa waa american political politics ee timeka ama dhiyuga ay afar sano weeye in laisbedelo oo ama madaxweyne hore lasoo doorto dib loo doorto ama xisbi cusub maarata u yimaado ama madaxweyne cusub marka afartaas sano waxaa la yihahdaa waxa uu ku dhacay hoosu dhac siyaasadeed american foreign politics siyaasadii arrimaha dibadda ee maraykanka aada bay hoos ugu dhacday oo waxaad u malaysaa labadii aragtiyood ee midna ahayd american grand strategy xeeladii siyaasadda ahayd iyo american warsban inuu america uu fidiyo oo meel walba uu geeyo ciidamadiisa si uu danihiisa u ilaaliyo una naasnuujiyo ama u ilaaliyo cidda uu markaa dan u arko isagoo danihiisa ka hadaya oo si loo daafaco american interest oo ay ka saman yihiin axsaabta siyaasiga maraykanku oo aan qofku xinin oo ah american political agendaha qoran oo nin walba inuu fidiyo ay tahay ayaa waxaad u malaysaa inuu ninkaani uu dhaawacay oo ay ugu horeyso saameyntii siyaasadda kula caalamka waxaa laga yaabaa inuusan ninkaani uusan aada u faragashan ama aada ugu dadaalin inuu meelo badan laku yeesho oo ay kamid tahay mashruuca kyoto ama world environment macnaha oo caalamku heshiiya in la yareeyo siyaasad ahayd in la yareeyo waxsoosaarka warshadaha oo loola dan lahaa wadamada soo koraya oo africa iyo aasiya shiinaha oo markaa korayay oo ahayd yaan hawada la xumeyn oo diqowga hawada pollutionka lala dagaalam taasoo siyaasiyan ka hortegaysa in warshado badan laga sameeyo dalal ka baxsan yurubiyaanka ama reer galbeedka oo horumar u horseedi kartay oo shiinuhu iyo ay aada ugu diidanayeen iyo dalalka soo koraya maadaama ay aada u adeegsanayaan shidaal cusub iyo warshado cusub oo iyaduna ay siyaasad taas oo ay american politics iyo western isku dhacsanaayeen mashruuca wuu joojiyey waana ka baxay waxaa kale oo dhisay derbiga u dhexeeya mexica iyo maraykanka oo ay maraykanku u arkaan inay dhaqaalo badan kasoo geli jiray isagoo isagu laakiin ku andacoonaya inuu joojinayo macnaha soo gelitaanka qaxootiga immigrant traffic wax layihahdo marka uu joojinayo dhaqaalo badan oo ku khasbay in dadka maraykanka ama baarlamaan ku khasbay in lagu baxsho taana dadka maraykanku ma jeclayn oo ma ayan jeclaysa mana soo dhaweyn oo uma arkeen mashruuc friid ah oo wax arkayeen xanibaad la gelinayo ama waxa laga dhigayo keli kelinimo macnaha american outstanding of wall entire of the wall wax layihahdo bay dheheen macnaha in maraykanka lagu seere la gelinayo adduunya intii kale laga goynayo oo ahayd maraykanku inuu noqdo hegemony ama waxa la unipolar awoodda hadda jirta markuu guuleystay ruushkii iyo dalalkii kale ee awoodda shanta fiita bawarka haysta marka guuleystay isagoo noqday landlordki ama buluuska caalamku taana ninkani waa ka horyimi oo waa joojiyey ayay dad badan qabaan waxyaalaha u guuleysan waayey ayay kamid tahay waa madaxweynihii saddexaad ee waxa la yihahdo impeachment afka ingiriiska ama xilkaxayuubin lagu sameeyey inkastoo ayan fulin laakiin waa lagu soo edeeyey oo laba madaxweyne ugu horreeyey oo nin loola jira andrew johnson ayaa kun iyo sideed boqol lix iyo lix lagu sooceedeeyey waxaa ku xiga bill clinton isna kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii gabadhii ay xagga maaljinsiga xumaanta ay ka fidisay walow ay isku ay isku dhaqanyihin isku diyihiin oo dee xumaan u arkayn noocaas iyagu ay ka siman yihiin iyo ayaa ayaa jirtay markii labaad baa donald trump sanadka laba kun sagaal iyo tobanka milaadiga lagu socday marka fashilkiisa ayadina qeyb ka mid ahay oo la soo eedeeyey iyo kuwa badan marka ma aha wax lagu soo koobi karo oo deeqadaha yar oo aan kaga faaidsanay maaratay american taariikhdii ama american sooyaalkii america waa tahay gareere si gaar ah sidee ayuu u burburiyey trump xulafadii nato iyo dalalkii ku xirnaa maraykanka didiinka waxaa layihahdaa qoloftu waxay u tahay maaragta difaac oo maraykanku markuu meel weerarayo nato ayaa u ahay difaac ama dalad oo isagoo magaca wata ayuu meesha doona weerari jiray marka dalalka badan oo dhowr iyo soddon ka badan inaan fila baan qiyaasayaa inkastoo nambarka ahayn oo western dalka westernka iyo horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo iyo sheegta cadaaladda caalamka inay iyagu dadka simeen ayuu madax u ahaa meel walbana ciidan baa u joogay marka taana runtii wuu baabasha wuxuu yidhi waa run oo dhaqaalaha u badan boqolkiiba inta badan buu bixin jiray konton ka badan wuxuu hadii aniga anugaan ka baxsanahay maqaalada awala waxaa loo dhisay in laga daafaco dalalka reer galbeedka marka uu jarmalka laga xoreeyay oo ingiriiska ilaa maaragtay jarmalka bari markii dambena dalal badan oo yurubiyanka barina ay kusoo darsan ilaa xadku soo gaaray hungary iyo maaragtay bulgaria turkiga waaba kusii jiray marka koonfur koonfur bari loo egana iyo griiga in maaragta uu ilaalin jiro ciidan u joogay marka mabda'aasoo ku dhisnaa atlantikada dalalka kulaala laakiin loo adeegsado cid walba lagana ilaalinaya yurubta galbeed in ruushku iyo warso oo iyadana nineteen sixty three meelaha la asaasay inay kusoo duusho kulaga fisto oo laga baqay stalin iyo maarata raggii ka dambeeyey ee labadii tiiri caalamka ama labadii cudub ee naatiya warso oo xarunteedu ahayd maarata caasimadda poland marka waxaad u malaysaa inuu arintaas labarjab ku keenay markuu ugu hanjabay inuusan dhaqaalo bixinayn markuu ugu hanjabay inuusan daafici karin markuu ugu hanjabay in yurubiyaanku danooda ay iyagu ka xalisan oo markaa ula dan lahaa in ruushku yurub ka mid yahay dalal badan oo jarmalka oo qabay yurubiyankuna yurubiyan ahaadaan maraykanna maraykan ahaado oo faransiis ka mid yahay oo diidana dhaqankan angalasasanka iyo maraykan ingiriisku heshiis ku yihiin in yurub lagu xukumo oo xataa ingiriisku kaga baxay yurubian unionka ama waxdadii ama midayntii yurub midooda yurub waxaasoo dhan markii laisku daro waxaad u malaysaa maraykanku ama trump baan leeyahay inuu halkaas uusan xooga saarin ciidamo badanna wuu yaray oo caalamka u diray oo dowladihii hore iyo nidaamyadii hore u direen marka saa laaligeed arrintaas waa siyaasiyan waa awooddii siyaasadeed ee saameynta caalamka trump aada buu u yareeyey waana ku talagalay inaan maraykanka nina kaga dhiman ciidana iyo dhaqaalana kaga bixin dibadda oo gudaha uun xooga saar maadaama nin ganacsadaa yahay waana qabaa dadka isagaa saa u fikeraya inay maraykanka dhaqaalo badan heli karaan ama heleen marka laga ego gacamaloojinta uu ku sameeya carabaha oo uu lacago aan sabab lahayn ama awal aan meel loo saarin oo iska cad oo aad umayso inay baad yihiin oo xoog ah uu carabtii ku fudiyey iyo meelo badan dhaqaalihii uu ku bixin jiray naatana iyo ciidamadiina uu yareeyey ciidamadiina uuba sii yareeyey saldhigyo badanna uu xiri doono dhowaan inta uu sii joogo ahna siliq ama dabin siyaasadeed oo ugu talagalay xisbiga qabsan doona oo aad u malayso inuu sidii madaxweynihii maraykanka georgia bush siliqdii uu dhigay maadaama georgia bush uu republican aha oo kana isku xisbi yihiin jamhuuriga ama muxaafadka dabinkii uu dhigay ninka loo odhan jiray bill clinton oo arrimaha soomaaliya ka mid tahay iyo ceeb weyn kasoo gaadhay maraykanka inta american history ay jirtay ama taariikhda ama sooyaalka maraykanka uu jiray marka taana iyadana waxaad u malaysaa inuu ku talagalay laakiin ay ahayn political error ama mistake khalad siyaasadeed maahayn waa mid ku talagalay oo qorshaha ku jirtay waxyaalaha iyadana dhacday ka mid tahay maraykanka taariikhda soo martay weli waxaad nagala socotaan idaacadda alfurqaan waxaaynu ku guda jirnaa barnaamijka diradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan maraykanka iyo siyaasaddiisa dunida suldaan garyare oo marti ku ah ayaan ku laabanayaa suldaane maxay ahayd siyaasadda trump ee ku wajahan qaaradda africa maraykanku siyaasad weyn hadda africa kama leh ama trump kama lahayn wuxuu qeyba ka fuliyey wixii hore ay dhigeen bill clinton iyo maaragtay iyo obama iyo raggii kasii horeeyey oo ahayd waa tii sagaashanaadkii oo bill clinton iyo new map in africa oo ahayd in africa loo qeybay shan qeybood oo sidaa lagu nooc cusum oo gubaysiya oo qeyb walba maaragtay nin madiidin ah oo africa ah gacanta loo geliyo dabeedna maal ahaan iyo siyaas ahaan iyo ciidan ahaanba lagu kaalmeeyo waxay sameeyaanna confirmation ama isla qaadasho xaqiijin ah waxaa loogu yeero qaramo midoo maraykanku gacanta ku hayo xarunta new york tahay in laga fuliyo oo aan laga dhigin wax sharci darro ah oo ay xeerka caalamka iyo siyaasadda caalamka ama waxaa layaha world international lowga ay samaysteen iyagu uu lagu fuliyo oo aan la helin cid ka hortimaada ciddii ka hortimaada inay tahay wax kasoo horjeeda ama spoilers soodayaasha kasoo horjeeda xeerarka caalamiga ah ee un-ta oo caalamka ku heshiiyey kun sagaal boqol shan afartankii inkastoo la ognahay cidda ku heshiisay iyo cidda heshiis kala noqotay oo dalalka caalamka maantay kamid a oon ogeyn waxay uga mid yihiin xor ma ahayn laakiin iyadana waxay ahayd siyaasad jirtay oo la doonayo in africa maartay marka trump wax weyn kama qaban xoogaa ciidamadii soomaaliya badiyey isagoona sameeyey baan filayaa waxaa african com uu ka sameeyey jabuuti oo dadka diyaaradaha ku duqeeya oo markii dambena qeybo soomaaliya la geeyey beldooglada meelo kamid ah halano iyo marka afartii sano uu jooga iyay laakiin saameyn weyn africa kuma yeelan waxaad maraysaa africa inuu kaga guuleystay shiinaha ama garabka midig bidixda caalamka oo isagoo mise waxa layihahdo give and take ii dhiib aan kuu dhiibe oo ah aan siyaasad iyo waxa layihahdo waxaan caalamka hadda oo reer galbeedku ay ku haystaan oo layihahdo world bankiga iyo imf oo laba marayn ka dhisan oo lagu talagalay in lagu nuugo dhaqaalaha ama dhiigga dadka muslimiinta ama caalamka guud ahaan dowlad saddexaad waxay ugu yeeraan oo qawaaniin gaara loo samaystay oo dalkii aan qawaaniintan furan aan dhaqaala siinayn ama siyaasadiisii la faragashanayo si wax loo siiyo ama deyn loo siiyo ama maaragtay deynta oo iyadana arrin aada u dhib badan oo xanuun badan ku haysa africa oo wax badan laga qoray iyo dunida saddexaad wax la yihahdo inuu marka uu fashilmo trump oo wasaaradda ku fashilmo arrimo badan baa loo aneynayaa oo waxaa loo aneynayaa waa mid hore wataan sheegayo ma ahayn trump markaas u egto ma aha siyaasi hadaladii siyaasadda ama american politics heritage waxa la yihahdo hidaraaci siyaasadeed maraykanka ma uu laha oo kama muuqato oo go-aanada isagaa gaara meesha ay dhihi jireen american politics based on clever team waxa la yihahdo siyaasadda maraykanku waxay ku dhisan tahay koox xariifiin ah oo madaxweynaha keliya ma aha ninka wax fidiyo eh la taliyaal buu leeyahay laakiin isaga waxaad maraysaa twitterka la taliya ah iyo baraha bulshada oo wuxuu doono twitter kusoo qoraa iyadoo aan raggii la tilinaya ama latayaalshiisa amniga siyaasadda dhaqaalaha arrimaha dibadda caafimaadka ayaan la tashan ama uusan la tashan oo tashi ayaan siin ayuu warka soo saaraa dabeedna waa fuliyaa wasiiro badan baana kaga horyimi latayaal badanna waa isku casileen way muuqataa wuxuu ahaa madaxweynihii ugu badnaa inta anigu ogahay waa laga yaabaa inay taarikhdaas iga maqan tahay ama siyaasaddaasi oo la iska casilo oo wasiiro iska casilaan oo latayaal iska casilaan oo xisbigiisu kaga hor yimaado marka taasi waa mid jirta midda labaad waxaa weeye go-aano badan buu qaatay oo aan u fiicnayn arrimaha gudaha ee maraykanka siyaasadda maraykanka oo ay ka mid tahay derbigaas oo kale oo uu dhisay la taliyaal badan iyo inuu siyaasadda maraykanka waxa la yihahdo family politics oo waxaad umadaysaa waa ninka ugu badan ee maraykanka ee siyaasadda soo geliya qoyskiisa qeyb kastaa u dhiiba wiil adeeru yahay wiil awou yahay mid gabadhiisa qaba mid maaragtay wiil gabadh wiilkiisu qabo marka wuxuu ka dhigay american family politics siyaasadda maraykanka wuxuu ka dhigay mid qabiil ah reer ah marka waxyaalaha uu runtii ku fashilmay ka mid tahay joe baiden oo la tartamay oo xisbiga hadda soo baxayna wuxuu ah raggii markii hore la tartamaya oo u tanaasulay gabadhan hillary clinton marka waxay yidhahdaan waa madaxweynihii mass media ama twitterka ama meel baraha bulshada marka waxay kaloo yidhahdaan madaxweynihii ciyaarta badnaa marka waxaa madaysa american taariikhdii ama sooyaalkii xidaha oo marayka iyo wax ka badalay waxyaalaha uu ku fashilmay ka mid tahay waana muuqataa inuu fashilmayey walow dad baana jeclaan waa kamid inuu soo noqdo si uu maraykanka u tuso caalamka wuxuu yahay iyo xumaantiisa wuxuuna banaanka soo dhigay ama qaawiyey maraykanku inuu yahay waxaa ugu magacda ninka odhan jiray qoraagii odhan jiray michael more uu qoray state roge of state dalkii ciyaal suuqa ama nidaamka ciyaal suuqa uu qoray ninka hadda magacaabay ee michael more waa buugga caalamka ugu qiimaha badnaa oo la iibsado kadib markiina odhan jiray raxmatullah caleyh bin laaden uu yiri ninkii doonaya american politics american siyasada american wax ka ogaada buugga ha ibsada oo hal maalin dhowr milyan laga ibsaday marka siyaasadda qarsooneyd oo dahaarka la saarayay ama dalad sida maaragtay qolofta didiinka la qarin jiray oo caalam ku haysto ahayd waxa la yihahdo alanian rights iyo american rights iyo american heritage iyo wuxuu caalam ku haystay ama fanka ama maaragtay american waana run xaqiiqda in laga taga maaha maraykanku maadaama iska qayb qaadan siyaasaddii caalamka gumaysiga ee baajkii labaada markii kii laga reebo ganacsiga dadka kii labaad oo muslimiinta iyo africa lagu fuliyey iyo dowlad saddexaad oo ahayd dadka in la raro kii gumaysiga ku xigay kama qaab qaadan markaana maba uu jirin laakiin wixii ka dambeey dagaalkii labaad ee yurub isku leysay shan iyo afartankii wuxuu la dagaalamay wadamadii reer galbeedka yurubiyaanka iyo africa iyo muslimiinta haystay inay africa la xoreeyo si uu uga qayb noqdo nooca cusub ee baasha cusub imperialistaha ah oo dalkii xor ah dhaqaalihii siyaasadda iyo ciidanka loo hayo waa talada iminka caalamka lagu dhaqo dalka waa xor laakiin waxba gumaysi kama duwan dhaqaalihii siyaasaddii iyo ciidankii baa lagu haya walow caalam kuu taagan yahay walow xafiis aad leedahay walow nin madaxweyne iyo baarlamaan iyo aad leedahay iyo wasiiro iyo shaqaale haddana waa tii oo kale wey barasaabkii gumaysigu waa meesha laga saaray sidoo kale waa sumid wayna muuqataa qoraalo badan waa loo qoray caalamka marka taa uu ku guulaystay isagoo danagaan lahaa inuu ka qayb qaato wejigan cusub ama baajkan cutubkan cusub ee siyaasadda caalamka ee ah imperialist in dib loo gumaysta dalka iyagoo aan ciidan ahaan loo gumaystaa ka dhaqaale siyaas ahaan markii la doono ciidan loo diro dadkuna xor isu arkaan oo ah siyaasad ama khiyaano labaad ama saddexaad oo dalalkan maaragtay la gumaystay ee africa ee muslimiinta lagu gumaysto taana maaragtay maraykan waa kaga duwanaa oo waa inaan xuso weeye cadaaladday kamid tahay marka arrim waxyaalaha keenaya kamid tahay inuu fashilmay trump inuu taas meesha ka saaray waa tahay xisbiga hadda xilka qabtay ee dimuqraadiga ma is leedahay wax badan ayay ka bedeli doonaan sida uu u dhaqmayey maamulkii trump
waxay u badan tahay horta xisbigii hore waa xisbi wax qaniini jiray oo noocma waxaa layihahda american war sbank fidintii lugafisigii maraykanka xagga dagaalka ayuu filin jiray xisbiga kale ee garan istraatijiga siyaasadda weyn ee maraykanka xagga nabadda ayuu ahaa marka maadaama hadda kan uus soo xiray isagu xeriyihii militariga iyo siyaasaddii galbee dunida uu soo yareeyey oo uu soo fudeeyey waxaad u malaysaa in wax ka bedeli doono siyaasaddiisa horey ahayd meelihii uu kala dhaawacay inuu maaragtay alcolo iyo iyo dawooyin mariyo oo dadka ku khiyaaneeyo in wax ka bedeli doono ayuu badan tahay haddii uusan siyaasadiisii hore ahayd political agendihiisa hore ahaa qorshihii siyaasadeed ahaa in wixii kane uu xumeeyo ama uu kharibo inuu bedelo dadkii maslaxeeyo oo meelihii dagaalka kay u tago oo madaxweynuhu oo soo saba sabdheeyo ama soo sabo oo yirahdo america waa saaxiibkiin waa dal caynkaasa waa nin dumanaadi waa dal xornimo raba waa dadkana tii uu samayn lahaa horta ninkaana sameeyo waxaad malaysaa isagoo isagoo isagoo cunfi iyo siyaasad xumo ku fulinaya ayuu arrintaa baabashay marka u malayn maayo xisbiga dumanaadigu door hadda inuu ugu filan yahay waa laga yaabaa inuu booskii sii bedelo oo wataan lahaa political story ama siyaasad xatiyo siyaasadeed ayay kala dhaxlaano inuu qaabkii u dhaqmi jiray republicanku iyo dagaalka iyo weerarka iyo iyo hujuumka iyo maaragtay siyaasadda aan dimaasiyadda ama ku dhisnayn oo uu fulin jiray inuu kani fulin doono way u badanta haddii kale jidkalu raacayaa waxayna taasi keeni doontaa maraykanku inuu sii luusgareeyo ama sii baabaasho ama uu dhumiyo saameyntii siyaasadda caalamka xagga ciidanka xagga dhaqaalaha xagga maaragtay caskariyadda inuu sii yareeyo ayay u badan tahay waa sida looga bartay haddii uusan bedelin taana waxaa meesha ka bixi doonta dad badan oo xisbigan ku taageersana siyaasadda uu aaminsan yahay oo bolotka ajandihiisa qorshihii siyaasadeed inay ka leexan doonaan oo dhici doonto inuusan marka dambe kusoo noqon ka horna uu la kulmo maaragtay cambaareyn iyo maarata dhibaatooyin badan hagaag suldaan garyare en gabagabadan kusii siqaynaa trump waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah en ka hor inta uusan kursiga madaxtinimada ka degin in ciidamadiisa uu ka soo saarayo soomaaliya isuguna geynayo dalalka kenya iyo jabuuti maxay tahay waxaa ku kalifay in maraykanka uu yidhaahdo ciidamadeena ayaan kala baxaynaa soomaaliya trump wuxuu ballan qaaday shan iyo tobanka january ilaa duula gaarsi inuu soo laabi doono saldhigyadii ciidanka uu ku lahaa soomaaliya gudaheeda laakiin uu usoo diga rogtay dalalka dariska kenya jabuutina waa ku leeyahay marka ma ahayn taasi wanaag uu soomaliya waxweyaan dhaawac badan baa ka gaaray oo xagga dagaalka iyo xagga sumcadda wixii kale oo daroonku leynayay dad shacbi ahayn ama hadduu hujuum dhulkaa qaado dad shacbi leyn jiray afartaa sano marka taasi waxay kala kulmay ceebo badan iyo siyaasad xumo shacab badan buu laayay guryo badan buu gubay xooluu laayay diyaarihis daroonku iyo ciidamadiisu marka fashil baa keentay isagana saraakiil waa laga laayay sida banda bay oo kale lagu soo weeraray maaragtay saldhigii kenya ku yaalay westergate oo kale meelo badan dad badan maraykan lagu laayay saa la adligeed uma aha wanaag iyo jacayl unoo haye eh waa fashil siyaasadeed iyo mid caskariyeed ee ku dhacay toddoba boqol buu sheegtaa laakiin idhowd waxaan aaminsanahay oo shakiga jira inay ka badan yihiin toddoba boqol oo maraykana soomaaliya waxba kama qaban karaan boqolaal kun buu kaga dhacay waa tii lagu jiidjiiday waa tii ay bedeshay siyaasadda maraykanka ee ciidamada caalamka u diray oo yidhi ciidan dambe oon dirayo ani maraykan xukumin soomaliya u diri maayo xooggiisi iyo muruqiisiiya iyo awoodiisi ay fashilisay ay fashileen dadka soomaaliyeed laga soo bilaabo kun sagaal boqol saddex sagaashankii ilaa iminka marka wayna bada isagoo hadda marka xugaan docdaa waxay tababaraan ciidanka soomaaliya waxba ma tababaraan ciidan soomaaliya oo la tabara oo wax iska celin karaa ma jiro laakiin iyagaa danahooda u joogay danahoodiina meesha hadda waa waa kabaabsi mana muuqato inay danahooda fulin karaan awood kasta ay ku taageeraan waxaan dowladaha ugu yeeraan oo iyagu ay naasnujiyaan ama ay keenaan meesha saa la adligeed way dhici kartaa saameyn weyn inay ku timaado waxaa la rumaysan yahay maaha xelada ciidanka waxa guuraya waxaa guuri doonaa basaasiyiinta c eda ee kamboonka ama dhismaha kule xalane iyo aeroboorka waxaan shee ku jirin inay raaci karaan labada nin ee maraykanka ee soomaaliya xukuma ee yomoto iyo iswan oo midna un xarunta qaramada uu wakiilka yahay midna maraykanka safiirka yahay inay raaci doonaan maadaama ciidamadii maraykanka ilaalinaya ay meesha ka tagaan iyana waa mid la filayo inay dhici karto marka laga hadlo saameynta siyaasadeed iyo ciidan uu hadda soomaaliya kuleeyahay oo ka yaraan doona marka soomaalida waxaa tirahdaa aabo ka yariga celi ka weynaan iska ceshi haddii isagoo soomaaliya joogo beledoola ciidan kuleeya xalane iyo meelo badan wax ka qaban karo soomaaliya inuu shacab looyo mooyaane awoodda iyo saameynta uu ku yeelan karo soomaaliya wax ka qabto la dagaal nimanka la dagaalamayay isagoo kenya u guuray waa mid yaraan doonta taa ayaa marka la isweydiin doonaa sida isagoo ku andacoonaya weli waxaanu la dagaalamayna waxa la yihahdo nimanka hargixisada waan la dagaalami doonaa soomaaliya dowladda waa taageeri doonaa tababarkii marka tababarkii inuu joojiyana waa caddahay dhaqaalihina waa joojiyey marka diyaaraha daroonka soo kasoo duuli doona kenya iyo jabuuti saameynta ay yeeshaan ilaa hadda ciidan ma jirin waa mid ay caalamku sugayaan ama ragga siyaasadda iyo ciidanka falaqeeya ay sugayaan iyo inta ay saameyn yeelan doonaan iyo maadaama intaa wax ku qaban waaye hadda ciidankiisu yara cidda uu wax ka qaban karo cidda ha jeclaado ama nabcaade eh cidda wax u qaban karo cidda wax ka qaban karo iyadana waa mid la isweydiin doono waa aynu dowri doono aayaha dhow insha allah subxana wa tacaala ugu dambayntii iminka adduunka waxaa ku tartamaya ruushka iyo shiinaha ka waran arrinkaasi manala odhan karaa wakhtigii amarku-taaglaynta dunida ee maraykanka waa ay dhammaatay caalamka iminka waxaad umalaysaa waxaa ku tartamaya ruushka oo aad umalaysa inuu dib u soo kacay oo u arkay siyaasadii lagu tirtiray gantaalihii balastikada ee gorbashof uu ku fufuray siyaasadii ruushka sagaashanaadkii raantii sideetanad sagaashanaadkii inay maantay uu ruushku taa ogaado yiri waxaaba loo danleeya in mooska la qabsado anigu waa baabaashan waarsoo ma jirto laakiin maxaa laabta noo filanaya yay cadow tahay walow reer galbeedku dhaa naato hadda la dagaalamayso siyaasadda ruushka ee muslimiinta islaamka soo baxay oo cadowga ah ayay la dagaalami doontaa oo ninka loon jira willi class ninkii belgiumka ee naato sagaashanaadka xukumi jira oo meelo badan ka cadeeyey bruxelles haddana waxaad umalaysaa ruushku inuu tuhun qabo in lagu luga fidsanayo sida carcaaradii lugaha loo fiinayo marka awood buu la soo baxay ninkan putin oo aada u fahamsan mukhaabaraad weynna ah siyaasadda reer galbeedka ee maraykanka hogaaminayo taasi waxay keentay marka inuu isna bilaabo inuu xusulduub u galo inuu meelo badan caalamka suuriya kan ku dagaalamay oo ah laadiqiya oo ah jasiirad maaldekedda ugu dambeysa ee ruushka uu kula bariga dhexa ama dunia saddexaad ay tahay markii meelo badan oo ka insaxaabay angola ka insaxaabay markuu ka insaxaabay maaragtay ama ka guuray yemen maruu ka inkaxaa meelo marka iiraan baa lagu qabsaday meelo badan markii meelo badan caalam lagu qabsaday waxaad maraysaa inuu hadda uun uu dib warkas ka jafay oo iyadan ah uu ku jiro siraaca ama political challenge-ka jira caalamka hadda uu kamid yahay walow siyaasaan iyo mabdahaan uu fashilmay oo laakiin awooddii laakiin nugliyarkii iyo wixii u sheegan jira waa haystaa laakiin siyaas ahaan iyo mabaadi ahaan waa fashil shiinaha ayaa jira isna hadda soo baxay oo ah haddaan kooyam haddaan imi oo runtii isaguna tartan kula jira maraykanka xagga dhaqaalaha oo isagu aaminsan ii dhiib aan ku dhiibe oo siyaasado badan oo reer galbeedku ay leeyihiin aan aaminsanen walow ay nimanka siyaasiyiinta ah ee reer galbeedka xagga international xiriirka caalamiga ay dhahaan waxyaalaha maraykanku caalamku qasba waxaa kamid ah awooddii uu dariska lalahaa ama dalalkii dariska buu ka adkaaday sida john menshimer oo political scientist weyn ah oo aada u taxliiliya siyaasadda maraykanka kana soo horjeeda siyaasadda maraykanka oo isagu liberaal ah ayaa wuxuu aaminsan yahay inaan shiinuhu uu helin kashadaas ama fursadaas ah inuu ka adkaado wadamada dariska oo jabaan baa diidan oo maraykan la heshiis ah kuuriyada galbeed baa diidan ama north waxaala kuuriyada waqooyi waxaala kuuriyada koonfureed oo maraykan la haya taiwan baa diidan wadamadeedoo asia maraykanska oo ama tigerska oo malay indonesia iyo maarata waxaan leeyahay dalkan la yirahdo muxuu malaysia indonesia hong kong oo siyaasaddii ay weli dal weeye laakiin mabdi ay kala duwan yihiin shiinaha oo weli aan noqon communism ama socialist ama hanti wadaag laakiin kamid ah gobol shiinaha kamid ah oo siyaasaddii reer galbeedku ay raad ku leedahay waxaasoo dhan markii la isku daro shiinuhu kuma guuleysan inuu saydareeyo ama uu ka adkaado dalalkii dariska lahaa ama dalalkii la isku ilayn doon jiro laakiin maraykanku waa ka hadla qaaradii maraykan looran jiray af kasta iyo gumaysi kasta af kasta ha ku hesho gumaysi kasta ha gumaysta saa laadigeed shine taasi waxay keenaysaa buu yiri inuusan hojamooni ama uu noqon karin mulakhtoojinta caalamka uusan bedelinka maraykanka meelo badan uusan ku adkaan karin marka taas waa mar koowaad ta labaad shine waxa la prestige iyo sumcad kumale caalamka oo maraykanku wuxuu ku doodayey inuu dalal badan xoreeyey oo yurubiyan gumaystay ka xoreeya oo yiri ha la xoreeyo isagoo markaa u qarsooneyd ah ka qayb qaadashada baajkan cusub ama cutubkan cusub ee siyaasadda ee caalamka qarniga soo socda lagu dhuqi lahaa oo ah qarnigii naga tegay iyo kan hadda aynu ku jirno oo bilowga ah taasina shiina ma samayno shiina looma hayo sumcado badan sida maraykanka loogu hayay oo afrika weliba iyo carabuhu iyo dalalka duniya saddexaad ugu hayeen markii intaa laisku soo daro waxaad u malaysaa inaan shiina bedeli karin bay leeyihiin oo waxay ka mid tahay china's political challenge-ga siraaca ama xanabyada ama xayndaabka ka hor imaan kara inuu shiinuhu maraykanku u bedelo maraykanku boqolkii sano ugu dambeeyey ama dodaatanka sano ugu dambeysay oo caalamku ahaa inuusan shiina ku noqon karin laakiin way muuqataa in lagu qabsaday xeradii oo la isugu yimi marka su-aashu waxay tahay ma isku qabsan doonaan oo ma ka wada shaqaysan doonaan mise waa looga adkaan doonaa maraykanka waa arrin runtii u baahan political analysis future taariikh taxliileed ama falanqeyn ama korfeyn siyaasadeed oo imaan doonta oo dadka wax akhriya ama arrimahan dhul noolaa ay runtii ka fikerayaan iyo iyagoo markaa haysta isiro ama factories dhacdooyin diidaya ama ogolaanaya oo markaa wax sheegayso wax walbana inay leeyihiin wax soo jira oo tusaalooyina dhacdooyin la raaco oo maaragtay xoogaalnimo ah waa in wax lagu sareeya laakiin maaha in layska yiraahdo ama ama laysaga dhawaaqo taasina waxay keeni kartaa in aad u adkaato in lasii falanqeeyo ama lasii faaleeyo in shiinuhu u bedeli doono boqol kiiba boqol uu noqon doono unipolar ama hegemoniga maraykanku yahay ama wax loo yaqaan boliiska caalamka xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ciidanka iyo in ay noqon doonaan laba maaragtay bolar ama laba tiir ama laba dhudub oo isku haysta dhaqaalaha siyaasadda iyo caskariyadda caalamka oo ay mid walba ay la socoto danihiisa siyaasadeed iyo tan dhaqaalihi tan ciidan oo kale yahay meelaha uu leeshiin doono waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa suldaan maxamed garyare oo ka qaybgelayay barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkaana looga hadlayay arrimaha maraykanka waxaan u mahad celinaynaa suldaan maxamed garyare iyo dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها